assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qayb cusub oo ka mida barnaamijka hage hage waa mada lagaga hadlo laguna falaqeeyo arrimaha muhiimka u ah soomaalida si loo hubiyo in codadka muwaadiniinta la maqlo go'aanada iyaga khuseeya dareen ahaan dhegaystayaasha ayaa haga ah maanta waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeenna cusub oo aan diiradda ku saaraynaa doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin ka hortagga falalka qalalaasaha rabshadaha wata ee ka socda gobollada ama deegaanada dalka sidii laysaga kaashan lahaa korna loogu qaadi lahaa iyada oo lala shaqaynaya bulshada dowladda iyo dadka ay khusayso ee saddexda gobol galmudug puntland iyo jubbaland
waxaad maqli doontaan martida barnaamijka mas-uuliyiin ka jawaabi doona qaar ka mida su'aalaha oo sharaxaad guud oo ku saabsan barnaamijka ra'yiga dhegaystayaasha iyo ubuucda su'aasha barnaamijka oo aad ka qayb qaadan karto inta uu socdo barnaamijka ku soo dhowaada barnaamijka haga koob iyo toban qaybtii koowaad ee maanta
fariinta xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa xildhibaan maxamed ibraahin oo inoo sharaxaya doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin nabaddhisidda
aad iyo aad dhallinyarada waxaa jira waxyaabo fara badan oo ay qaban karaan oo ay nabadda kaga qayb qaadan karaan inay ay sameeyaan kulamo ama dhaqdhaqaaqyo nabadeed oo ay dhallinyarada ku dhiirigelinayaan qaar baa dhallinyarada inta badan waa kuwa xaabada ee la shito ee dagaalada ka qayb qaata marka waxay samayn karaan inay ka wacyigeliyaan saaxiibadood dagaalada ku lugta ama colaadaha waxay kaloo samayn karaan in kuwooda taalaantadka ahee maaragtay kartida leh in la dhiirigeliyo waxay samayn karaan inay ka qayb qaataan horumarka bulshada oo ay maaragtay tagaan meelaha bulshada loogu adeegayo si mutadawacnimo ah waxaa kaloo samayn karaan in maadaama ay social media aada u isticmaalaan dhallinyarada in ay fariimo u gudbin karaan saaxiibadood dad aada loo dhegaystana ay yihiin oo inta badan dhallinyarada waxay ku wada jiraan baraha bulshada marka qayb weyn ay ka qaadan karaan nabadayntii sidoo kalena waxa ay dhiirigelin karaan dadka waaweyn waxaa sidoo kale ay qayb ka noqon karaan siyaasadii iyo kaqaybgalkeedii oo ay isku dhiirigelin karaan taasaana horumar weyn gaarsiinaysa ugu dambayntiina maaragtay nabadda dhiirigelinaysa wuu mahadsan yahay xildhibaan maxamed ibraahin oo ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa hagaag maxay dhallinyarada ka qaban karaan si ay uga hortagaan qalalaasaha rabshadaha wata waa su'aasha barnaamijka maanta waxaan si gaara u jeclaan lahayn inaan maqalno fikradaha qof kasta oo ka soo jeeda galmudug puntland iyo jubbaland sida haweenka dhallinyarada ragga dadka naafada ah dadka barakacay iyo kuwa aan barakacinba
aan ku bilowno fikradaha dhegaystayaasha naga soo gaadhay ee ka soo jawaabay su-aasha aynu weydiinay waa kuwan qaar ka mid a haddii aan soo qabto dhegaystaha koowaad waxa uu soo qoray waxa ay samayn karaan inay isku dulqaataan iyo inay isku naxariistaan mahadsanadiin dhegaystahan kale ayaa isaguna soo qoray waxaa looga hortegi karaa qalalaasaha iyo gacanka hadalka dabeecad wanaagsan iyo kala dambayn wax iska maqal iyo ixtiraam iyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala dhegaysto kale waxa uu soo qoray waxaa lagu joojin karaa waa in laga hortago qabyaaladda
dhegaystahan kale ayaa isaguna yidhi haddii ay helaan isku xirnaan iyo dhiirigelin si weyn ayay uga qayb qaadan kartaa dhegaysto kale waxa uu yidhi waa in qabiil la iska daayo qaran lagu walaaloobo dhegaysto kale ayaa isaguna yidhi dhallinyarada waxay samayn karaan inay wacdigeliyaan bulshada sidoo kalena ay kala dhex galaan kuwa wada qalalaasaha mahadsanidiin dhegaystahan waxa uu leeyahay waxay uga hortegi karaan inay iskaashadaan oo gacmaha isqabsadaan dhegaystahan kale ayaa isaguna leh waa in laysku dulqaato si ay u yaraadaan dagaalka gacanka hadalka ah dhegaystaha ugu dambeeya qaybtan koowaadna waxa uu soo qoray waxa ugu fiican oo ay dhallinyaradu samayn karaan waa inay fahmaan dhibaatada colaadda ayna noqdaan dhallinyaro waxbaratay si meesha ay uga baxdo dhibaatada colaadda ayuu soo qoray dhegaystahaasi waa hagaag aynu intaa kaga gudubno fariimaha dhegaystayaasha mar kale ayaan la socodsiin doonaa inta aan barnaamijka ku guda jirno dhegayste adiguna isla hadda waad ka soo fikir dhiiban kartaa su-aasha barnaamijka oo ah maxay dhallinyaradu ka qaban karaan si ay uga hortegaan qalalaasaha rabshadaha wata fariin qoraaleed ku soo jawaab kadibna u dir lambarka gaaban ee saddex shan sagaal oo ah lambar lacag la'aana waa tahay dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hage waxaana maanta ka doodaynaa doorka dhallinyarada ee ka hortega colaadaha iyo qalalaasaha guracan ee soomaaliya nala dhegayso warbixin kooban oo ku saabsan dhallinyarada heerka waxbarasho shaqo iyo dhaqaalaba waxaa inoo haya waryaheenna siciid
waa tahay iyada oo laga soo kabanayo dagaalada sokeeye ee socday tobannaanka sano soomaaliya waxaa dhismaya haykalkii dowladnimo ee curdinka ah iyada oo ay halkaasi weliba ay jiraan colaado meelaha gaar ka socda maqnaanshaha ay abuurtay dowlad maqan ama taag daran sannado badan waxa ay keentay kaabayaal xumo iyo nidaamyo bulsho oo jilicsan ha ahaadeen kuwo waxbarasho kuwa caafimaadka la xidhiidra ama dhaqaale maanta ku dhowaad boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed waxa ay ku nool yihiin meel ka hoosaysa heerka fakriga caqabadahan ayaa si gaara u saameeyay dhallinyarada soomaaliyeed inta badan boqolkiiba lixdan dadka da'dooda ka yartahay shan iyo labaatan jir ayaa si joogtaa u wajahaya jidgooyo si ay ugu guulaystaan dhaqaale helitaanka waxbarashada waa mid hoosaysa boqolkiiba afartan carruurta soomaaliya waxay dhigtaan dugsiyada hoose heerka wax akhriska ee tirada guud ee dadku waa soddon iyo toddoba dhibic siddeed boqolkiiba nidaamyada tababarka xirfadeed sidoo kale waa daciif taasi waxa ay keentay inay yaraato dhallinyarada haysata aqoonta iyo xirfadaha uu u baahan yahay suuqa shaqada ee hadda jira dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay la kulmaan mid ka mid ah heerarka shaqola'aanta ugu sarraysa adduunka oo ah lixdan boqolkiiba marka waxbarashada iyo fursadaha daqli abuurka ay yihiin kuwa aan la heli karin dhallinyaradu waxay u jeysan karaan habab la tacaalitaan taban sida tahriibka sharci darrada ah ku lug yeelashada dembiyada abaabulan iyo xitaa ku biirista kooxaha rabshadaha wada dhallinyaradu waxa ay ku haminayaan inay ku dhex noolaadaan bulshada iyo siyaasaddaba si ay u dareemaan in la qiimeeyo fursad ay wax ku bartaan helaan shaqo si waxtar leh uga qayb qaataan bulshada codkooda iyo in ay wax ku soo kordhiyaan bulshada haddii dhallinyaradu caqli leeyihiin bulshaduna caqli bay yeelanaysaa haddii dhallinyaradu hodan yihiin bulshaduna waxay noqonaysaa hodan haddii dhallinyaradu xoog yeeshaan bulshaduna way xoogaysanaysaa haddii dhallinyaradu madax bannaanaato bulshaduna waxay noqonaysaa mid madax bannaan haddii dhallinyaradu xoroobaan bulshaduna waa xor haddii dhallinyaradu horumarto bulshaduna way horumari doontaa si horumarka uu u ahaado mid waara waxaa lama huraan ah in dhallinyarada la taageero laguna dhiirigeliyo inay kaalin mugle ka qaataan qaabaynta mustaqbalka maadaama ay iyagu yihiin kuwa hoggaamin doona jiilasha soo socda iyo dadaalka loogu jiro horumarka waara oo caalami ah mid ka mid a astaamaha ugu waaweyn ee dhallinyaradu waa awoodda maskaxdooda iyo hal abuurkooda
waa uu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa siciid waxaad dhegaysanayseen barnaamijka hage barnaamijka hage koob iyo toban qaybtii koowaad ee maanta wuxuuna ku saabsan yahay dhallinyarada
markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug su-aasha koowaad ee aanu weydiinay ayaa ah dhallinyaradu qayb ma ka qaadan kartaa dadaalada nabad dhisidda wuxuuna ku jawaabay
aada iyo aad baad u mahadsan tahay su-aasha jawaabteeda waxa weeye haah dhallinyaradu way ka mid noqon karaan dadaalada nabad dhisidda maadaama dhallinyaradu ay yihiin nambarka ugu badan ee loo adeegsado maaragtay dhibaatada iyo colaadaha iyo qaska iyo kharaabinta dalkii deegaanka dhallinyaradu waxay qayb qeyb weyn ka qaadan karaan wacyigelinta iyo wax kabedelidda habfikirka dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxay qeyb weyn ka cayaari karaan waxbarista iyo koruqaadidda tacliinta iyo aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed ee jahligu dilooday khaasatan inta ka yar da-doodu ka yar tahay shan iyo labaatan sannadood oo ah nambarka ugu badan ee loo adeegsado colaadaha iyo mashaakil
sidoo kale waxaan weydiinay ma jirtaa midnimo iyo wada shaqayn ka dhexaysa bulshada oo lagaga hortegayo kooxaha rabshadaha wata
dabcan ma jidho cid rabshad iyo iyo iyo buuq iyo nabaddaro iyo deganaansho rabta meel kastoo ay ku nooshahay waxayna ku khasban tahay cid walba ama deegaan kastaaba in uu ka shaqeeyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen sidii ay u gaari lahaayeen nabad buuxda isagana qaban lahaayeen cid kasta oo dhibaato ku ah ammaankooda iyo deganaanshahooda waa tahay mudane cabdiqani maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyarada ugu dhaqaaqi karaan falal carqalad ku ah nabadda iyo ammaanka dalkooda Eh, waa su-aal aad iyo aad muhiim ah runtii sababaha ugu waaweyn oo dhallinyarada ku kalifaya inay ka qayb noqdaanin amni darrada iyo kharbudaada iyo kharaabka dadkooda iyo degaankooda Eh, waxaan isleeyahay laba arrimoodba ugu waaweyn midda koowaad waxay tahay eh, jahli aqoon darri ka haysa eh, ma garanaysaa nolosha iyo waxa uu sameynahayo eh, ayaa ku kalifaysa iyo waxyaalo kaloo dhallinyarada laga dhaadhiciyo ama fikrado kaloo lagu shubo oo meelo kale laga soo waariday tan labaad waxay tahay nolol xumo dhallinyarada soomaaliyeed iska haysata iyo fakri iyo iyo maarata wax la-aan iska jirta Eh, taas oo uu u arkayo il dhaqaale oo meeshu ka sameyn karo ama laga dhaadhicinahayo inuu nolol ka sameyn karo oo dhaqaale ka abuuri karo sidaa darteed uusa ku fah uusa fahamsanayn cawaaq xumada uu ka dhaxlayo iyo meesha noloshiisa ay ku dambeyn doonto waa hagaag su-aasha ugu dambaysa taageero noocee ah ayay u baahan yihiin dhallinyarada si ay u laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan nabadaynta Een, run- runtii waa su-aal aad iyo aada muhiim oo ah m- waqti xaadirkan in la isweydiiyo Een, maxay u baahan yihiin dhallinyaradu si ay uga qayb noqdaan nabadeynta iyo nabadiska Een, waxaan isleeyahay arrimo badan baa la sameyn karaa oo ay ka mid tahay kow horta in la dhageysto codka dhallinyarada soomaaliyeed deegaan walba ay ku nool yihiin iyaga in la dhageysto waxa ay rabaan iyo waxay ka shaqeynayaan in laga afqaado oo laga dhageysto labo in la taageero dadaalada iyo shaqooyinka nadsida ah ay dhallinyarada soomaaliyeed ay ku howlan yihiin meel kastoo ay joogaan Een, saddex in la siiyo tacliin iyo aqoon ay shaqo ku qaban karaan oo ay kaga shaqeyn karaan ee, nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka iyo arrimaha la xiriira wacyigelinta dhallinyarada iyo bulshada ku noqo- ku dhaqan deegaankaas Een, afar waxaan isleeyahay sidoo kale een, in maaragtay ee, ee, laga shaqeeyo amniga iyo kala dambeynta een, deegaanada soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin wuu mahadsan yahay kaase wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug mudane cabdiqani cismaan oo u warramayey barnaamijka hage
haddana waa mar kale iyo fariimaha dhegaystayaasha naga soo gaadhay iyagoo fikirkooda ka soo dhiibtay su-aasha maxay dhallinyaradu ka qaban karaan si ay uga hortagaan qalalaasaha rabshadaha wata waxaynu ku soo jawaabeen haddii aan dhegaystahan soo qabto waxa uu soo qoray qalalaasaha waxaa looga hortegi karaa in shaqo abuur la siiyo dhallinyarada soomaaliyeed dhegaysto kale ayaa soo qoray waxaa looga hortegi karaa in dhallinyarada beesha aan ka soo jeeda culimmada iyo aqoon-yahanada ay u istaagaan wacyigelinta colaadbeeleedyada soo laalaabta hagaag dhegaystaani waxa uu yidhi waxa ay samayn karaan oo keliya waa wacyigelin waxa keena dhallinyarada in la adeegsado waa shaqo la'aanta ku habsatay dhallinyarada ayuu soo qoray dhegaystahaasi dhegaysto kale waxa uu leeyahay waxa ay kaga hortegi karaan inay helaan bulsho tayaysan
dhegaysto kale ayaa waxauu yidhi dowlad xoog leh ha la helo
waxay samayn karaan inay iska kaashadaan waxyaabaha u keeni kara xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale ayuu yidhi dhegaystahana waxay samayn karaan ayuu yidhi dhegaystahani isku duubni iyo inay iska wacyigeliyaan dhexdooda waxyaabaha noocan oo kale ah inay u midoobaan wax kasta oo keeni kara rabshad iyo dhegaystaha ugu dambayn waxa uu leeyahy waxay samayn karaan loona samayn karaa shaqo abuur haddii taasi ay dhici weysana waxay fudayd u noqon doontaa inay qaataan fikir kasta oo xun dhegayste adna weli waad ka qayb qaadan kartaa inaad ka soo jawaabta su-aashan oo ah maxay dhallinyaradu ka qaban karaan si ay uga hortagaan qalilaasaha rabshadaha wata si aad uga soo jawaabto keliya tag halka fariimaha lagu qoray taleefankaaga soo qor ra'yigaaga ama fikirkaaga kadibna u dir lambarka gaaban ee lacag la'aanta ah saddex shan sagaal
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka haga koob iyo toban qaybtii koowaad ee toddobaadkan wuxuuna ku saabsan yahay dhallinyarada markanna waxaan idiin soo koobaynaa waraysi qoraal ah oo uuna siiyey maxamed cali oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya door intee leeg ayay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed marka laga hadlayo nabad dhisidda dhallinyaradu waa xoog aad u weyn oo waddanku leeyahay waana indhaha iyo mustaqbalka qaranka soomaaliyeed maadaama bulshadeena nambarka ugu weyn uu yahay dhallinyarada waxa ay qayb weyn ka qaadan karaan nabad dhiska iyaga oo ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada garabsiinta hay-adaha dawliga ku beeritaanka ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ka qayb qaadashada waxbaridda bulshada danyarta ah maadaama aqoon-yaradu ay qayb weyn ka qaadato xasilooni darrada bulshada ma jiraan hindisayaal ama qorshayaal xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu la shaqaynaya dhallinyarada marka ay timaaddo nabadaynta haddii ay haa tahay wax ma nooga sheegi kartaa haa way jirtaa hindisayaal ay diyaarisay dowladdu gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyada oo la tix raacayo barnaamijka xukuumadda dan qaran dowladdu waxa ay u diyaarisay dhallinyarada barnaamijyo shaqo abuur qaran taas oo uu caddeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda shirkii jaraa'id ee uu ku qabtay villa soomaaliya shan iyo labaatankii mey labada kun labaiyo labaatanka oo uu ku shaaciyey mashruuciisa shaqo abuur qaran kaas oo loogu abuuri doono shaqo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed iyada oo ka duulaysa xukuumadda waxaa la diyaariyey mashaariic waaweyn oo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarada muddada dhow ee nagu soo aadan
maxay kula tahay inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee dhallinyaradu ay ugu biiraan ama ay ula falgalaan kooxaha ururada khalkhalka geliya nabadda iyo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed sababaha ugu waaweyn ee dhallinyarada ugu biiraan kooxaha qalqalka ama dhibaatooyinka wada ee bulshada ku haya waa shaqayarida aqoon la'aanta iyo iyagoo u arkaya il dhaqaale oo ay ka heli karaan kooxahaasi qalalaasaha wada maxay dowladdu u dejisay si ay u kasbato kalsoonida dhallinyarada iyo sidii ay iskaga kaashan lahaayeen falalka qalalaasaha rabshadaha wata dowladdu waxa ay u dejisay barnaamijyo badan oo ay ka faa'iidaysan doonaan qaybaha kala duwan ee dhallinyaradu dowladdu waxa ay hadda wadaa diyaarinta sharciga dhallinyarada qaranka waxay ku howlan tahay qabashada shirweyne qaran oo dhallinyarada ah madal ay dhalinta iyo laamaha kala duwan ay dowladda ku wada doodi karaan la yskuna dhaafsan karo fikrado kala duwan si loo helo dhallinyaro iyo dowladdooda oo isfahamsan hagaag inta aan soo gabagabayn barnaamijkeenna aan ku xusuusiyo su-aasha barnaamijka oo ah
dhegayso barnaamijka hage oo aan kaga hadlayno doorka dhallinyarada ee ka hortega colaadaha iyo qalalaasaha rabshadaha wata ee soomaaliya
nagu soo biir oo ka dhiiba aragtidaada ka hortagga colaadaha sababa gacanka hadalka iyo tallaabooyinka la qaadi karo si looga hortago qalalaasaha ka jira deegaanada galmudug puntland iyo jubbaland
ma tahay qof dhallinyaro ah ama naafo ah amaba qof ka soo jeeda barakacayaasha mise waxaad ku nooshahay miyiga hagaag waxaannu kugu marti qaadaynaa inaad ka qayb noqoto falaqaynta su'aasha toddobaadka waana tan maxay dhallinyarada beeshaada ka tirsan samayn karaan si ay uga hortagaan qalalaasaha gacanka hadalka ah si aad u soo jawaabto u soo dir fariin qoraaleed lambarka gaaban ee lacag la'aanta ah ee saddex shan sagaal haddaan mar kale ku celiyo su'aashu waxay tahay waa maxay dhallinyarada beeshaada ka tirsan waxa ay samayn karaan si ay uga hortagaan qalalaasaha gacanka hadalka ama rabshadaha wataa